assalaamu calaykum waa amaal haybe oo kule ku soo dhowow xalqad cusub iyo xidhiidhada nolosha qanaacaad darrada amaba qofku inuuna runtii ku qanacsanaan maalinkiisaasi siduu ahaa waxyaabaha keena waxa weeyaan inuu qofku maalinka maalinka dhexdiisa amaba maalinkaasoo dhan uu focus garaynayey amaba attentionkiisoo dhan uu siinayey qayb keliya oo ka mida noloshiisa noloshu runtii way qaybo badan tahay saynu hore usoo sheegnay waxaa dhici karta qof shaqeeya haddaa tahay amaba qof waxbarta haddaa tahay in qaybtaasi ay waxbarashada amaba shaqadaas amaba haddaad waalid tahay ayna ahaynun qaybta keliya ee noloshaada ka mid a qaybaha kala duwan ee nolosha waxaa ka mid a in qofku maalinkii uu la yimaado wax caafimaadkiisa maskaxeed iyo jireedba wax u taraya amaba saamayn fiican ku leh sidaasi la mida qofkii maadaamuu yahay qof xidhiidho badan iyo dad badan oo noloshiisa yacni dad badan ku xidhan oo laga yaabaa faamligii faamli leh asxaab leh dad ehela leh waxaa dhici karta dad u shaqeeya leh dad uu u shaqeeya oo isagu ay jiraan waxaad arkaysaa in noloshu ay tahay mid aan dhinac keliya aanad focus garayn karin qanaacada runtii waxay ka timaadaa qofku inuu maalinkiisa markuu dib uu u eego uu ku arki karo in uu wakhti geliyey qaybaha kala duwan ee noloshiisa inaad arki kartid in timekaagii qayb ka mida aad u saartay amaba aad ka dhigtay qayb aad caafimaadkaaga maskaxeed iyo jireedba inaad dar yeesho in qayb ka mida aad ka dhigtay shaqadaadii shaqadaasi nooc kasta ha noqoto amaba waalid aad ahaatid amaba aad noqotid qof shaqeeya oon waalid ahayn inuu qofku ka dhex arki karo maalinkiisii inuu waxyaabihii ay mas-uuliyadihii saarnaa inuu ka soo baxay sidaasi la mida inuu qofku arki karo in xidhiidhadii kale noloshiisa lafteeda uu qayb yacni inuu isku dayey inuu dad la hadlo amaba uu isku dayey inuu dad la xidhiidho dadkaasoo ah qayb weyn noloshiisa qofka ka ah sidaasi la mid a waxaa laga yaabaa qofku inuu isku dayo hadduu yahay qof waxbaranayoo kale inuu arki karo maalinkiisa wakhti ka mida inuu geliyey waxbarasho qayb ka mida inuu geliyey inuu nasto marka waxaad arkaysaa badanka qanaaca darrada dadka ay la kulmaan dhinaca nolol maalmeedkooda iyo waxqabadkoodu waxa weeyaanun in maybe one aspect amaba dhinac keliya nolosha intay focuska saareen dhinacaas markay isiraahdeen dhinacaasoo keliya amaba ay qofku uu aaminsan yahay haddii hawshan aad qabato damayso yacni maalinkaagii si fiican baad yacni sidii ugu fiicnayd baad uga soo baxday laakiin runtii markuu dib u eego uu arki kari waayo amaba uu dareemi kari waayo inuu runtii ku faraxsan yahay siduu maalinkiisaasi ahaa marka waxaan rabaa in mar kasta oo aad isku arkaysid amaba aad dareensan tahay inaanad ku qanacsanayn maalinka waxaad qabatay inay su-aasha ay tahay naftaada weydiisaa wax weeyaan marka laga reebo howlaha ay ahayd inaad ka soo baxdo qaybahee kala duwan ee nolosha amaba noloshaada ka mida ayaanad maalinkaa wakhti siin waxaa laga yaabaa maalinkaa inaanad marnaba nasan amaba aanad isku dayin inaad cunno cunto amaba cunno intaad si fiican ugu fadhiisato aad cunnada aad cunayso wakhti siiso waxaa laga yaabaa in aanad maybe maalinka dhan faamliga aanad aragba ood shaqo keliya ku jirtid waxaa laga yaabaa oo markii dambeed timi gurigana adigoo daalan aad seexatay oo waxa laga yaaba dhowr cisho isku xiga taasi dhacday amaba wiigs amaba marka qaar bilo taasina marka ay qofka ku keento inuuna ku qanacsanayn siday wax u socdaan inay wax ka dhiman yihiin laakiin badanka dadku ma fahansana sababta aad u dareemayso qanaacad la-aantu maaha in aanad ahayn qof dadaalaya waxaa laga yaabaa qof boqolkiiba boqol dadaalkuu bixinayo howluhuu qabanayo si fiican uga soo baxaa tahay laakiin waxaad dayacaysaa amaba aanad wakhti siinayn qaybihii kala duwanaa ee nolosha waayo noloshu kama maaranto in laysku dheeli tiro haddii macal aad tahay qof iminka aaminsan way adag tahay in laysku dheeli tiro qasab maaha in noloshaada asbekt kaste amaba qayb kastoo noloshaada ka midii aad maalinkaagaa ku dartid waayo waxaa laga yaabaa inayna macquul ahayn waxaad samayn kartaa inaad adigu eegtid maalinkaygu halkeebuu u janjeedhaa badanka haddii dadku markay yihiin dad shaqaynaya hawli u taalo wax laga sugayo badanka dhinacaasaynu u janjeernaa marka dhinaca hawli inagaga taalo ee aynu ognahay in wax laynaga sugayo layna qabsanayo haddayna sidii uga soo baxeen hadhow ayna saamaynayso amaba hawshaasi ay noqonayso hawl hadhow kuusii taalla uun oyna cid kala qabanayn taasaa badanka attentionka iyo focuska badan la saaraa laakiin isku dheeli tirku wuxuu ka imaadaa inuu qofku isku dayo in nolosha aanu dhinac keliya focuska saarin laakiin maalinkiisa uu ka dhigi karo inay ku jiraan qaybihii kala duwanaayee noloshiisa ka mida sida xidhiidhada uu dad kale leeyahay haddaad tahay qof waalidkii nool yahay maalinkaaga waxaad u baahan tahay in ay ku jirto wakhti qasab maaha inaad u tagto amaba aad magaranaysa haddaad ka fog tahay ayna macquul ahayn laakiin waalidkaaga in maalinkaasi ay qayb ka tahay in aad la hadashid amaba time gelisid waxaa dhici karta timekaasi inuu shan daqiiqo kaa qaato laakiin waxaa laga yaabaa haddii la barbar dhigo maalin aanad waalidkaa la hadlin amaba walaalada amaba dadka ku dhow aanad la hadlin ood la xidhiidhin in aad dareemaysa inay wax kaa dhiman yihiin amaba maantoo dhan waxbaad qabanaysay laakiin haddana wixii ma aha runtii waxyaabaha keena qofka dareen ahaan ku keena inuu dareemo dareemo positifa oo oo togan eh, inuu qofku dareemo in ma garanaysaa inuu qofku jacayl badan uu dareemo inuu og yahay in dadku ka fikirayaan oo ay danaynayaan waxyaabahaasoo dhan maaha waxyaabo aynu shaqo aynu qabanno badanka ka helno waa waxyaabahaynu ka helno xidhiidhada aynu dadka kale la leenahay marka maadaamay tahay aynu ognahay xidhiidhada aynu dadka kale la leenahay waa waxa gudaheenna da- ina dareensiiya dareemo farxad leh waxaynu u baahannahay in nolol maalmeedkaagana aad qayb ka dhigtid maybe mararka qaar adigoo shaqada jooga lafteeda adigoo hooyo oo ilmaha haya ayaad la xidhiidhin ayaad xidhiidhin kartaa amaba la xidhiidhi kartaa dadka noloshaada qayb weyn ka ah ee kuu dhow ood salaami kartaa ood ka war dooni kartaa sidaasi lamid waxa laga yaabaa in adiga laftaada hadhow dadkay ku soo xidhiidhiyaan kaasoo war doonaan marka connectionka aynu dadka la leenahay runtii waa waxa ugu badan ee qofka dareemada fiican dareensiiya stress badan iyo warwar badan iyo magaranaysaa culays badanna noloshooda ka saara marka bointkaas ayaan rabaa maanta in uu noqdo point ay tahay in maanta xalqadeennan a- aad ka faa'iido oo ah in nolol maalmeedkaaga markaad eegayso aad dig- liiska maanta samaysanaysid waxyaabaha aad qabanaysid in aad ku dhex dari kartid amaba gooni intaad uga saartid aad samaysan kartid um, liis kale oo ah maanta marka laga reebo shaqadayda iyo waxyaabahaas waa maxay waxyaabaha kale aan samayn karo ee la xidhiidha qaybaha kala duwan ee noloshayda waxaa dhici karta haddaad tahay qof waxbartoo kale amaba qof raba in uu kooros qaato amaba uu dib waxbarasho ugu noqdo inaad samayn kartid in maalinkii labaatan minid aad cashar qaadan kartid taasi markaa markaad nolosha amaba maalinkaaga dib u eegto waxaad arkaysaa inuuna maalinkaagu hawlun ku dhamay- a- aanu ku salaysnayn iyo waxa qof kaa sugayo amaba shaqo inuu ku salaysan yahay howlahaagii inaad qabsatay sidoo ka mid sidoo kale qayb ka mida ay ahayd in aad la xidhiidhay dadkii dee faamligaaga ahaa amaba kuu dhowa amaba qayb weyn noloshaada ka- ka- ka mid ahaa sidaasi la midana inaad time siisay waxyaabaha amaba goalska iyo ah- ahdaafta aad ka leedahay nolosha ee ee mustaqbalka la xidhiidha marka waxaad arkaysaa wixii aad qabatay micnuu leeyahay dan qofka markaa qanaacadu saasay ku timaadaa sidaasi lamida qayb ka mida waxay noqon kartaa in aad ku dartid xidhiidhka aad ilaahay la leedahay maybe taas waxay noqon kartaa inaad ku dadaalaysid in shanta salaadood aad sideeda u tukato wakhtiga saxda ee ay tahay inaad tukatana aad tukatid salaada Em, waxaa dhici karta inay tahay dikri dheeraada oo doonaysid inaad samaysid marka goalskaas markaad samaysanaysid maalinkaaga waxaa laga yaabaa inaad istiraahdo wakhti badan bay kaa qaadanaysaa laakiin in inaad awood u yeelatid in dikri aad maalinkaaga aad ku dartid amaba em, xuska ilaahay aad ku dhex dartid waxaa laga yaabaa wax toban minid ka yar inuu kugu qaadan karo maalinkaas haddaad doonaysa inaad goolsaasa dhigatid marka halkii aad ka dhigan lahayd haw amabaad u arki lahayd in howlahaasoo dhani kaaga baahan yihiin saacado waxaan rabaa inaad u aragtid inay yihiin howlo kaaga baahan inaad dhowr daqiiqo ku dhammayn kartid amaba dhowr daqiiqo kaa qaadanaya taasi markaa fudayd bay kugu keenaysaa waxaad dareemaysaa in ay tahay waxyaabahan kale dheeraadkeed samaynayso ee la xidhiira qaybaha kala du- kala duwan ee noloshaada inay yihiin wax kaaga baahnayn marka la barbar dhigo amaba marka la eegayo howlaha kuu yaala ee ay tahay inaad maalinkaa ka soo baxdid waxaa laga yaabaa wakhti ka yar inay kaa qaadanayaan laakiin adigii aad u arkayso isleedahay "Un- intanoo hawl baa kuu taalee sideed intaad intanoo hawl uga soo baxda haddana howlo dheeraad u samayn kartaa sidaasi lamida si aad u fududaysid amaba aad iskugu daydid in howlahan kale dheeraadka ah amaba waxyaabahan kale dheeraadka ah aynu ognahay ee qanaacada badanka dadka u keena in nolosha nolol maalmeedkaaga aad ku dhex dartid hawba saarin amaba gooniba ha ka dhigin amaba gooni waad u qori kartaa laakiin markaad qoraysid amaba aad samaynaysid waa inay u kala dhexeeyaan howlahaad qabanaysid haddii shan howlood amaba toban howlood aad qabanaysid waxaad kala dhex gelisaa waxyaabaha ay tahay inaad samayso waxaad kala dhex gelisaa howlaha ku yaala marka waxaad arkaysaa maalinkii gelinkii hore isagoo dhammaaday adigoo keliya aan fookaskaaga saarin shaqo amaba wax lagaa sugayo oo ay tahay inaad la timaadid ood ku qasban tahay laakiin sidoo kalena ku daray amaba ka dhex xarki kara in waxyaabaha qaar kale oo aad adigu aad rabtid inaad noloshaada aad micno ugu samaysid ay qayb ka tahay maanta xalqadeennii xidhiidhada nolosha intaasaan kusoo koobayaa waa tababaro amaal haybe oo dadaal ugu jirta siday kor ugu qaadi lahayd hab fikirkaaga dhinaca xidhiidhada si aad naftaada iyo dadka kaleba ula yeelatid xidhiidh caafimaad qaba una hogaamisid nolol qiimo leh hadday jiraan su'aalo amaba weydiimo aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagto waxaad igala soo xidhiidhi kartaa barta facebookga iyo instagram-ka iyo youtube-ka aan ku leeyahay amaal haybe coaching haddaad ku cusub tahay xidhiidhada nolosha bodkast oo ay tahay markii kuugu horraysay ee aad degaysato waxaad ka heli kartaa xalqadaha oo dhammaystiran youtube channelkayga oo ah amaal haybe coaching in sha allah kulanti dambe iyo xalqadda tan xigta assalaamu calaykum